Maalinta Caalamiga ah ee Afka Hooyo waxaa lagu dhawaaqay shirweynihii guud ee Hay'adda Waxbarashada, Sayniska iyo Dhaqanka ee Qaramada Midoobay ee UNESCO bishii Noofembar 1999 16-kii May 2007 Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay qaraarkiisii ARES 61266 wuxuu ugu baaqay dawladaha xubnaha ka ah inay markaasi horumariyaan ilaalinta dhammaan luqadaha ay isticmaalaan dadyowga adduunka. Isla qaraarka Golaha Guud wuxuu markaasi ku dhawaaqay 2008 inuu yahay sanadka caalamiga ah ee luqadaha si kor loogu qaado midnimada, kala duwanaanshaha iyo fahamka caalamiga ah iyada oo markaasi loo marayo luqadaha badan iyo dhaqamada kala duwan waxaana loo magacaabay Hay'adda Waxbarashada, Sayniska iyo Dhaqanka ee Qaramada Midoobay si ay markaasi ugu adeegto hoggaanka sanadka. Maanta waxaa isa soo taraya baraarujinta in afafku ay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta xaqiijinta kala duwanaanshaha dhaqanka iyo wada xaajoodka dhaqamada dhexdooda sidoo kale xoojinta iskaashiga iyo helitaanka waxbarasho taya leh oo loo dhan yahay dhisidda bulshooyin markaasi aqooneed oo loo dhan yahay ilaalinta hidaha dhaqanka iyo abaabulka siyaasadda dabaaldegyada mowduuca caalamiga ah ee xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waa waxbarashada luqadaha badan waa tiirka waxbarashada jiilka maanta laba boqol iyo konton milyan oo caruur iyo dhalinyaro ah ayaan weli dugsiyada dhigan toddoba boqol lixdan iyo saddex milyan oo qaangaar ah ma haystaan xirfadaha aasaasiga ah ee wax akhriska barashada afka hooyo waxa ay taageertaa waxbarashada akhriska qoraalka iyo helidda luuqado dheeraad ah fikradda lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxa ay markaasi ahayd hindisaha bangaladesh waxaana lagu ansixiyey shirkii guud ee UNESCO kii UNESCO waxa ay aaminsan tahay muhiimadda kala duwanaanshaha dhaqameed iyo luuqadeed ee bulshooyinka waaro waxayna ku jirtaa waajibaadkeeda nabadeed inay markaasi ka shaqayso inay ilaaliso kala duwanaanshaha dhaqamada iyo luuqadaha ee kobciya dulqaadka iyo ixtiraamka dadka kale gudoomiyaha madasha akhriska iyo qoraalka ee tusmo cabdinaasir cabdulaahi yuusuf ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyey sida ay madalada akhriska iyo qorayaasha soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan ilaalinta afka hooyo walaal waa mahadsan tahay raadiyo waa aadan ugu mahadcelinayaa dhab ahaan maalinka weyn ee loo asteeyey afka hooyo waa maalin xaqiiqatan bulshada soomaaliyeed dhexdeeda mudan in laga maamuuso laga xuso oo dhallinyarada iyo ubadka soo koraya looga sheekeeyo afkan heerarka uu soo maray ee farqoraalka soomaaliga heerarkuu soo maray iyo dhammaan in bulshadii looga sheekeeyo si marka ay ugu yaraan jiilka soo kacay ay u noqdaan kuwa wax ka og muhiimadda uu leeyahay afkooda taasi waa meel dhanka kale madallada akhriska magaalada dadaal aad u badan aan ku bixinnaa in afka hooyo ay uu kow noqdo mudnaanta koowaad ay bulshada wax ku akhrinayso sababtoo ah bilaabitaankii aan bilaabnay barnaamijkan akhriska ololihiisa koowaad markaynu bilaabeynay waxaan diiradda ku saaraynay buwaagtii aan ku bilownay waxay ahaayeen buwaag ku qoran afka hooyo taasoo macnaheedu tahay in marka koowaad aan mudnaan siinay afka hooyo ummadaha horumaray waa ummadaha wax akhriyey ee bulshada soomaaliyeed horta kow marka koowaad waxaan ugu baaqayaa in akhrisku ay xoogga saaraan qaybahooda kala duwan ee buugaagta iyo dheganayaasha ku qoran afka hooyo iyo kuwa luuqadaha kale ku qoranba cilmi aad u ballaaran baa ku jiro agaasimaha waaxda manaahiijta ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa ugu dambeyn sharaxaad ka bixiyey maalinkan iyo ahmiyadda ay bulshada caalamka iyo soomaalidaba u leedahay isagoona dhanka kale ka warbixiyey wasaaradda waxa ay ka qabato horumarinta afka hooye waa mahadsan tahay walaal waa dhawahay haddii aan u gudagalo su-aasha ay weydiisay ee ah maaragtay soomaaliga iyo maaragtay taariikh ahaan wuxuu soo maray afka soomaaliga ah waa soo maray dalkeenu markii uu ku jiray gumaystaha uu joogay iyo ka horeba ma jirin luqad rasmi ah oo maaragtay qoran oo dadka ay kuwada xiriiraan marka laga tago tan tiraabta ay lagu hadla mooye maaragtay markii saas dhacday dadku waxay u isticmaali jireen qoraaladooda waxay ku qoran jireen carabiga oo maaragtay ahayd luqada islaamka oo markaa ayada ah caanka ahayd gudaha dalka soomaaliya carabiga oo laba nooc loo adeegsan jiray dad ay ku qoran jireen carabigii oo la af soomaaliyey oo tusaalahaan markaas inaad wax qortid in af soomaaligii aa qaab xuruufa carabiga aad ku qortid iyo in maaragtay luqada carabiga ahdaasi asal ahaan carabiga u isticmaashid hawaas qaabaa loo isticmaali jiray walaal mawlid saa ogsoon tahay wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare waa wasaaradda tacliinta oo maaragta iyadaa u xilsaaran barbaarinta ubadka soomaaliyeed marka barbaarintan waxaa ka mid ah in uu qofkii soomaaliyeed muwaadinka ahaa u barto luuqadiisa saa ogsoon tahay luuqada soomaaliyeed waxay ka tahay maado ka mid ah maadooyinka ay bartaan ardada soomaaliyeed haddana waxay u tahay udubdhaxaad oo waa luuqadii ay ku baxaysay oo ay ku baranayeen maadooyinka kale taasoo sahlayso in ardayga luuqadiisa u barto si qoto dheer oo guda dheer sababtoo ah waa luuqada uu ku baranayo maadooyinka kale ee dhammaan dugsiga hoose dhexe ardayga marka uu gudbo secondary inuu ku bartaa luuqado kale laakiin inta ilaa uu ka gaarayo dugsiga dhexe fasalka sideedaad uu ka sameynayo wuxuu ku bartaa luuqadiisa afka soomaaliga ah marka dowladda soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa kubaro xildharyaalku ah afka soomaaliga ah waxay diyaarisay manhaj ka turjumaya ardayga soomaaliyeed ee jooga raascasir dhagaskabun inta udhexaysa luuqad maaragtay medium ah oo afka soomaaliga ah marka markastana waxaa lagu sameeya edition iyo maaragtay reviews maraa manhajka